in ka badan saddex boqol oo arday oo dhammaysay culumta caafimaadka ee jaamacadda islamarkaana ka aflaxay jaamacadda eedna aadan ayaa munaasabad qalajimin ah lagu qabtay magaalada hargeysa munaasabadan ayaa waxaa ka qeyb galay maamulka jaamacadda bahda waxbarashada waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada titoores aadna aadan ismaaciil dhakhtar guddoomiyaha jaamacadda aadna aadan ayaa ka warbixisay ardayda qalinjibisay
waxaan idin wada leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo waad mutaysateen digriiga aada u shaqayseen waad mutaysateen oo laydinku markhaati furay inaad tihiin oo aada leedihiin magaca xirfadda ee ay tilmaami doonto shahaadadda digriiga aada qaadan doontaan waxaa maanta waajib ina inagu ah inaad u dhaarataan shaqadaa laydiin tababaray ood qaranka ugu dhaarataan ilaahay ugu dhaarataan in sidii la idin faray ee la idin baray aad qaranka iyo ummadda iyo ciddii ciddii idin soo magan gashaba aada ugu shaqaysaan waxaan idin leeyahay shalay ardadaydii baad ahaydeen maanta colleagueskayagii baad tihiin annagaad nala mid tihiin macallimiin baad tihiin waxaad tihiin dad aqoon laad tihiin mutacalimiin baad tihiin dad derajole baad tihiin waxaan ilaahay idinka baryayaa in ilaahay xooggiinoo xalaala idiin barakeeyo qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda qalijibisay soo gebagabowday iyagana waxaynu leenahay waan idin hambalyaynaynaa waanu idiin ducaynaynaa dadkii halkan ka hadlayoo dhamminaa dhammaantood way idiin duceeyeen waxaanu leenahay markaa mustaqbal wanaagsan baynu ilaahay idinka baryaynaa qarankiinnana inaad u shaqaysaan baa lagama maarmaana waxaan leenahay markaa su-aal ay dadku had iyo jeer isweydiiyaanoo markaa waxay dhahdaan maxay dowladda maxay u shaqan weygey weyday maxaa loo shaqaalayn waaye su-aashaasi su-aal idin naasibta aqoonta a barateen levelkii dadka la yidhaahdo intellectual iskaa gasheen waxaa ka soo gudubteen levelkii dadkii aan aqoon-yahanka ahayn waxaa ka soo gudubteen levelkii jahligaad ka soo gudubteen dadkii aqoon-yahankaabaa gasheen ninkii dowladda dalka maraykanka xukumi jiray lixdankii ilaa saddex iyo lixdankii ee kennedy la odhan jiray ayaa ardayda iyo dhallinyarada wuxuu ugu maahmaahay ha isweydiinin wuxuu dalkaagu kuu qabanayo laakiin waxaad isweydiisaa adigu dalkaaga waxaad u qabanayso ardadan jaamacadaha ka baxay aqoonta ay barteen cilmiga ay soo barteen jaamacadaheenna jaamacad aan lahayn laboratoris ma leh jaamacadaheennu waxay sameeyeen research fara badan markaa idinkoo cilmigaa bartay dabaqaaya isticmaalaya waxaa la rabaa inaa hal abuur keentaan hal abuurka iyo cilmiga ayaa waxba ayaa wax dharan aad iyo aad baan idinku hambalyaynaynaa barlabaadka waxaan doonayaa inaan adna oo aan ka mid ahay dadkii tirada yaraada ee maalintii ay bilaabaysay la qabqabanay waxaan ku hambalyaynayaa in riyadeedii ilaahay u rumeeyey ayaan ku hambalyaynayaa hawl adagna way ka soo qabatay way la soo martay jazaa'igeedana insha allah way heli doonaa iminkana way ka muuqataaba jazaa'igeedii oo ka ilaahay caafimaadka iyo iyo firfircooda isku daray ilaahayna ha u siyaadiyo alleen idinkana waxaa idinku hambalyaynayaa in ilaahay tacliintaa barateen idinku anfaco dalkana ku anfacdaan tacliintuna intaa maahae weli waad siyaado weli weli way idinka dhimanta ku dadaala inaad sii kordhisataan dufcadan ayaa ah dufcadii laba-iyo tobanaad ee dhammaysay culumta caafimaadka tan iyo markii la aasaasay jaamacadda adna aadan